wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah heesaha soomaalida kuwa xambaarsan qisooyinka jacayl ee mahadhooyinka reebay cabdiilaan faarax waxa uu kamid yahay abwaanada soomaaliyeed kuwa jacaylka dhabtiisoo maray waxaa kaloo aad maqli doontaan qeybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada yurub genyo ay siisay barnaamijka caweyska washington oo ay caawa kaga hadlayso qodobo doora dabcan heesaheediina aanay ka madhnayn muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa dhammaanna qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska heesaha caanbaxay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta soomaaliyeed waxaa ku jira kuwo salka ku haya qiso dhab ah oo ku dhacday abwaanka amaba fanaanka qaadaya halka qaar kalena ay yihiin mala awaal sawir ka bixinaya dareenka bulshada ku xeeran abwaanka ee uu arko amaba uu maqlo haddaba toddobaadkan barnaamijka caweyska washington waxaynu ku xusaynaa qaar ka mida heesaha jacaylka dhabtaa ku qotoma gaar ahaana jacaylka soo maray abwaanada allaha u naxariistee abwaan cabdi iidaan faarax wuxauu ahaa abwaan hal abuuray heese tiro badan iyo ruwaayado caan ka ahaa geyiga soomaaliyeed taariikhda abwaanka halkan ku soo koobi kari mayno balse waxa ah caawo martiya mubaarig maxamed careef oo ah wiil da-yar oo hal abuur ah waxa uu dhowaanta soo saarayaa buugu ii sheegay in uu ku daabacayo boqol heesood oo qisooyin jacayl ah oo abwaanada soo maray lagu diiwaan geliyey mubaarig ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington bal buuggaasi amaba dhiganahaasi aad soo wado halka uu hadda kuu marayo maxaase ilaa hadda kuu suura galay daray habeen kamid a habeenada ayaan isweydiin ma jiraa dhigna lagu wariyey ama website lagu wariyey suugaanta jacaylka kuwooda qisaska kusoo arooray maantii waa waayey dhowr cishoon la kurgalay sidaas ayaan hawsha ku bilaabay alxamdulilah howlaha intoodii ugu badneed waan ku guulaystay oo waan hayaa iyagoo muuqaala ayaan soo wariyey xoogahan ururiyey oo dhan qoraallo waan ku qoray oo dhowaan ayaan doonay haddii ilah yidhahda inaan soo saaro dhiganahaas aan ku daabacay heesaa kusaabsan jacayle dhabta ah waan gartay ilaa iminka markaa intee imise heesood baad hesho kuu suura galay inaad qisadeedii aada maaragtay gunta soo xaadhid heesaan saaray gacanta hadda ku hayaa lixdan bay gaadhaan waxaan la kulmay jiilal aada iyo aada iga faracweyn oo da ahaan de heesahooda qaarkood aniga iga daawen yihiin waad maqayn karaysaa dadkan la kulmay waxaan la kulmay xasan xaaji cabdilaahi xasan geney oo abwaan weyn ah waxaan la kulmay rashiid bulle ibraahim oo iga waramay taariikhda iyo heeso badan oo kusoo jacayl uu leeyahay abuwaal xaaji kujiis waxaan la kulmay axmed salilaan bidde waxaan la kulmay sidoo kale iis shaacir oo iga waramay taariikhda abwaano waaweyn sidoo kale waxaan xog taalamida ka qaaday axmed awgeedi waxaan la kulmay sidoo kale fanaanada weyn akhbar baahireege bal kuwa aada abwaanadii ishor fadhiisateen mubaarigow qaar aad nala wadaagi karto oo aad gacanta noo gelin kartaa ma jirtaa barnaamijka caweyska washington waxaan kula wadaagi karaa walow horta saare badanka dadkii xogta laga qaadayay laba iyo noqdeen oo wax dhintay allah naxariiste iyo wax inta ay nool yihiin xusuustooda oona fiicneyn inta kalena waa in gurbaha joogta oona nasiib isku yeelan waxaan raad ku sameeyey dadkan kuwa dhintay dadkii ugu dhawaa ee xogta laga heli karo waxaa magaalada daraweyne ku booqday nin laydhaha maxamed cabdilaahi cambuul waa fanaan waxay saaxiibo dhow yihiin allahu naxariista cabdiilaan faarax sidoo kale maxamed cabdilaahi cambuul waxauu kamid yahay fanaaniinta cabdiilaan heesaha u dhiibay uu siiyey heesaha sida heesta arageena kala maqan heesta la yidhaahdo araggeena kala maqan muuqeena kala dheer dadku haatan waxay ku maqleen fanaanka xasan gacan hase haatee hore waxa u qaadi jiray fanaanka maxamed cabdilaahi cambuul heestaa taariikhdeeda cambuul ma kala sheekaysatay
saaray aada iyo waha aad maxamed waan kala sheekaystay dad badani waxay u yaqaanaan un xasan gacan iyo ayay yaqaanaan xasan gacan waan la kulmay isagana waan la kulmay markaan xasan gacan la kulmay ayaa nin kamid ah soxofiyiinta ugu magacweyne soxofiyiinta somaliland ila soo xidhiiday waxaan ii sheegay in heestan ninkaasina qaadi jiray saa cadaaladaan u sameeyey labadooduba waan booqdeen oo ninkana la kulmay ayaan kaana u tegay haye wuxuu sheegay xasan qacni inuu koob iyo sagaashankii qaaday isagu cambuulle waxa uu sheegay inuu afar iyo toddobaatankii qaaday heestan waad garan karaysaa farqiga u dhexeeya labadaasi maxamed cabdillahi cambuulle wuxuu ii sheegtay isagu lixan kaba saaray heestan waa hagaag marka heestu sidey ku timi xasan gacan maraa weydii cambuul markaad kala sheekaysatay heestu siday ku timi cabdiilaan faarax waxa uu kamid yahay abwaanada soomaaliyeed kuwa jacaylka dhabtii soo maray balse wuxuu ii sheegay in iyagoo xabsiga joogo oo xabsiga ku xidhan xabsiga ay ku dhex ku dhex sameeyey kadibna maxaabiistu ay dhigi jirtay riwaayadan riwaayadaha sidaas darteed oo aan bulshada ku qaaday isagoo maxaabiista ka mid ah wuu xidhnaa abwaanku sidoo kalena maxamed cabdilaahi cambuul oo fanaana ayaa isna xabsiga lagu soo xidhay fanaankii iyo abwaankii waxay isku barteen xabsiga ereyada heestana wuxuu ugu dhiibay xabsiga dhexdiisa soo sidaa maha haa sida weeyaan waan gartay argiina kala maqan uqiina kala dhiir mankiina wada jira muqadadiiniyu argiina kala maqan uqiina kala dhiir mankiina wada jira muqadadiiniyu malmahaan adduunyada jacaylkuygu maxkumi adnamowtatiisigo iisu ku daay malmahaan adduunyada jacaylkuygu maxkumi adnamowtatiisigo iisu ku daay hadda malaga diino ninka faalka soo baxay haddan malaga diino ninka faalka soo baxay ma lugtiyo dabiilo siirta weey
bal haddaynu heestaa intaa kaga nimaadno oo cambuul qaadayo geesta kale abwaan cabdi iidaan faarax wuxuu sameeyey heesta la ydhaha xurmad daran xurmad daran yaa kaaga waramay dabcan cabdi iidaan nololiskumaydaan soo gaadhine heestan waxaan ka waraystay maxamed cabdilaahi cambuul oy saaxiibo dhow ahaayeen cabdigan xabsigana ku hadasinaayeen heesaha ugu caansan ee marka nabsi laga waramayo ama jacaylada lasoo qaato waxaa kamid a heesta xurmo daran oo cabdigaa sameeyey codkiisana waxaa ku luuqeyn jiray maxamed axmed kule alana xariista jinaha ka waraadiye sida ka muuqatay qasida heestan waxaa ku dhacday abwaanka sida heesta ka muuqatana wuxuu abwaan ku tusanayaa gudub fal jacayl waxaan xusayaa abaal ka dhac aan fulanayn oo kala kulmay cid uu abaal u galay waana dareen hees dareen nabsiyada wadatay sahray sida ka muuqata waxay cabdigaan jaar ahaayeen islaan islaantaas waxay korsataa ina yarbayuu tahay wuxuu cabdigaan arkay xaafadan iyo hantan yar waxaan kaalin ka qaatay kaalingelinteeda iyo maalintay ka baxday dugsiga hoose dhexe ee aid ka baxday ayuu wuxuu islaanta gudageliyey imanta u shaqo geeyo oo ay shaqayso wuxuu geeyey cabdigan wasaaradii warfaafinta radio muqdisho waxaanu ninkii idaacadda ka codsaday inuu shaqaaleysiiyo wakti kooban gudaheed waxay ku hanatay inay noqoto oo wadaagsinihii raacadu magacaabo qolka keydka cajaladaha iyagoo ay saa tahay maalmaha isku gaadhay ayaa cabdigaan la xidhay waa lasoo xidhay kadib inantii kamiaag wareegin laakiin islaantii korsatay ayaa taag wareegtay oo booqan jirtay islaantiina wakti da-da iska gaadhay markii xiligiisu wakti dheer noqday muddooyin dambe kadib baa lasoo daayey cabdi markii lasoo daayay cabdi maxamed axmed kulico y maalin igoo meel wada fadhiyo ku arnintii haddii aad garanayso shaqo eekorisay alxamdulilah meel wanaagsan bay maraysaa wuxuu kusoo noqday maxamed axmed kulic waxaana ku codsaday inuu heestan qaado caawa duubo mubaaragow isla qisada ka dambaysa heestaasi xurmad daran waxaa v o e da uga waramay ee laxamiistaha weyn ee caanka xasan gareyd oo mar sii horreysay u waramay barnaamijkan caweyska washington waxaanuu yidhi ujeedaday lahayd waxa weeya intaan la xirin ayaa gabar waxaa jirtay shaqo meeshay reedi muqdisho ka rab dabeetoluu soo dhaweeyey oo madaxdii buu la galgalay oo wixii oo dham oo yani dabeeto waa kii la xiray isaga dabeete gaal shiraa la geeyey waa intaanu kacaan ku dhalan dabeedna ayadu maalinna umay tegin isna dee gacan weyn buu siiyey ma ogtay dabeeto heystana ayuu iyadii ugu u sheegay iyadii buu la hadlay dabeeto kacaanku markuu dhashay baa la soo daayey oo la cafiyey maalin maalmaha ka mid ah maalintii lasoo daayeen guriga cabdullaahi karshe anigii maxamed axmed iyo isaga oo meesha lagu xasuumay baana suucaan ugu imid midhaheeda waxaa sameeyey cabdi iidaan anigana codkaa goonni igu samaysnaa aad baad u mahadsantihiin xasan garayd iyo mubaarag careef oo nala wadaagay xogta ay ka hayaan qisadaasi ay ku timi heestan xurmo daran waxaa ku luuqaynaya allaha u naxariistee maxamed axmed kuluc
وحبيان حناقني بركان سوق سوستي حوالي ذا الناقود رقوا ذا وما يسير عيسى هاك القعلكه ragawada humayse xiisaha kalgaala usulduubka orodkii intaan kugu xabeebsan xurmadaran inaad tahay xogwayga xurmadaran inaad tahay xogwayga
waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington haatanna waa qaybtii ugu dambeysay waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo aanula yeelanay fanaanadda codka macaan yurub genyo waxaan idinku wareejinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo waraysigaasi kaga qaaday magaalada muqdisho yurub heesahaagu kalama dhacaan inkastoo dadka ku dhagaystaa oo mid kasta ay hees gaarahi ku weyn yahay marka heestee jeclaan lahayd inaan dhegaystayaasha haatan u cayaarno qaamuuska kuwii galaynu nahay waa tahay qaamuusyaa sameeyey waxaa sameeyey ereyada xasan saleebaan dhuxul laab saalax ee, waa abwaan kooxda xidigaha geeska ahna ahaa gudoomiyaha kooxda waqti hore een, haddana ee, ka tirsan kooxda xidigaha geeska oon aad u salaamayo anigana abwaan abwaan aad iigu qaaliya een, laxankana waxaa leh ee, maxamed miyir xaaji oon isagana aad u salaamayo muusiguna cid kale maaha dee waa musuushankayga qaaliga ceeltire qaamuus waaba dictionary gooni ah maxaa loogu bixiyey heeska qaamuus kolley ee, waqti xaadirkan hadda waxaan ka hadli karo maaha waa boogo waqti xaadir aan waqti aan soo dhaafay ama marxalad aan kasoo gudbay boogo igu yaalay oon hadda ka bogsado ilaahayga caafiyey bay ahayd
markaad tahay ruux budhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qarooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux budhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qarooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin kormiyo kuwa qabaatixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin kormiyo kuwa qabaatixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin kormiyo ku qabaatixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin kormiyo ku qabaatixgelin iisa dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay heesahaaga kuwa aadka loo xiiseeyo waxaa ka mid ah heesta naxli heeskaas oo ay mirihiisu aad u macaan yihiin ka hor inta aynan dhegaystayaasha u saarin wax yar codkaaga macaan oo aan muusi ku larnayn haddii aad nagu maqashiiso sidan kuugu nugulahay dhibto kuula neceebahay iguma naxay sidee
sidan kuugu nugulahay dhibto kuula neceebahay iguma naxay sidee sidan kuugu nugulahay dhibto kuula neceebahay iguma naxay sidee anoo adag ku naawilay oo noola ku jecel niyad samiya joogte anoo adag ku naawilay oo noola ku jecel niyad samiya joogte nasteexaadi ka dhigataa dhabarani igaadhe nasteexaadi ka dhigataa dhabarani igaadhe anoo adag ku naawilay oo noola ku jecel niyad samiya joogte anoo adag ku naawilay oo noola ku jecel niyad samiya joogte nasteexaadi ka dhigataa dhabarani igaadhe nasteexaadi ka dhigataa dhabarani igaadhe adooniyadda iga jaray jacaylkana nintaa qiyo naxli iyo xumaan baday soo dooqa nacsi rajanaawil redo rajanaawil ima odhan rajanaawil redo rajanaawil ima odhan adooniyadda iga jaray jacaylkanan intaa qiyo naxli iyo xumaan baday soo dooqa nacsi rajanaawil redo rajanaawil ima odhan rajanaawil redo rajanaawil ima odhan
yurub geenya waxaad ku sugan tahay magaalada muqdisho oo aad taageerayaal badan sida aad adiguba sheegtay ku leedahay maxaa kuu qorshaysan oo aad reer muqdisho ugu soo talagashay een horta wallaahi waxaan odhan karaa malaha marka laga yimaado ee qaaradda yurub ama skandinafianka marka laga yimaado afrikada inan markaan sheego ee taageeraha ugu badan waxaan isruuxad ku leedahay muqdisho magaalada la yidhaahdo ee taageeraha ugu badan waxaa iga soo garaacan markaan somalilan joogo kale muqdisho soomaaliya een anigoo aada u jecel kuna faraxsanay maatinkayga aan imiday een jeclaystana inaan shacabkayga ama taageerayaashada qiimaha badan leh ee sida fiican ii soo dhaweeyey ama qalbiga wanaagsan igu soo dhaweeyey aan jeclaystay inaan farxad aada u qiimo badan kala qayb qaato barnaamijyo kale oo dhallinyarada ee hadda soo kacaysa aan awoodi karin in ay lacag iska bixiyaan ama ay showga lacag ay ku yimaadaanna aan jecelahay showyo fara badan insha allah haddii aa loo idhaahdo inaan bilaash ugu qabto oona wax lacag aanan ka qaadin muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa maya wallaahi horta een, anigu markaan shaqsiyan yurub ahaan markaan iska hadlo aniga hargeysa iyo muqdisho waa same way ii simeeyeen waa ma- laba magaalo oo isku mid ah anigu fanaanad reer somalilan aan ahay fanaanad afka soomaaliyeed ku hadashaanahay meel walbo af soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga ee, ee, lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tegayaa waana ka heesayaa anug fanaanad soomaaliyeed oo afka soomaaliyeed ku heestaan ahay sida aad ka warqabto horey waxaa magaalada muqdisho u yimid qaar ka mida fanaaniinta xidigaha geeska ee aad isku kooxda tihiin kuwaasoo markii ay dib ugu laabteen hargeysana xarig la kulmay adiga walwal intee la eg ayay kugu haysaa in safarkaaga muqdisho la siyaasadeeyo Een, kol waa su-aal aada u qaaliya fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intuba xuduud male baan odhan karaa Een, waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxaa wanaagsan inuu meel walba uu isagu waqti xaadirka fanaanintu waa iska sida dadkan ii sheeg ee ee maxaa la dhahdaa een, ay wax ku soo degaan oo kale ay iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaaniintu habeenba meel baa kusoo dhacaysa wuxuu jecel yahay fanaanku inuu tago fanaanku in la caqabadeeyo maaha fanaanku maskaxiyan iyo mooraaliyan buu u heesaa haddana mooraal ama maskax aanu haysan waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka ee, cidda doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabada ha laga qaado hala nala daayo ugu dambayntii maxaad jeclaan lahayd inaad nooga dhigto heeska ugu dambeeya ee aanu barnaamijka ku soo afmeerayno jaw nabadgelya ladha heestaa heeska yaa sameeyey sideese ku yimid waxaa leh een, cabdilaahi xasan geni oo aan aada u salaamayo isagii qoyskiisaba Een, waxaa jirtay maalin maalmaha kamid a inaan asxaabna oo xildhibaana oo xildhibaan cagayare ladhaa ismaaciil cagayare ee, xildhibaan golaha deegaanka ayaa ay cabdilaahi saaxiib ahaayeen kabacdi heeso badan oo anagu qaaday oo calaacal u dhegaystay wuxuu yidhi waxaan u adkaysan kara maaha walaasha calaacalkeeda cabdilaahi oo hees foorjaa waa inaad soo samaysaa cawad yurubu soo samaysaa saa darteed bay heestu ku timiday waqti xaadirkaana kolley waxay ahayd marxalad aan ku sugnaa waxa waxaa jiri baryaha qaar sida jawhar jawhar iyo luul jahabu inayahow lafadiga hiri jiray jahabu inayahow lafagiga hiri jiray sawnigii sawnigii sawnigii jirinkii oo cuni jirin kufaaciga dhinacaygu jifiyo sujuur daba jaray sawnigii sawnigii sawnigii jirinkii oo cuni jirin kufaaciga dhinacaygu jifkiyo sujuur daba jaray Umarkaan, umarkaan, umarkaan ji haysteen, barjistay adigaad soo jeedsanaysaa, soo jeedsanaysaa marka janta ka rogay hadaad jawaabtay caashaqa
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Ujojilmayeja